iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee falimaha rasuullada masiixiyiintii ayaa la silciyey oo lakala firdhiyey sawlosna raalli buu ka ahaa diliddiisa oo maalintaas kiniisaddii yeruusaalem ku tiil aad baa loo silciyey oo dhammaantoodna rasuulladii mooyaane waxay ku kala firdheen dalalka yuhuudiya iyo samaariya markaasaa niman cibaado leh istefaanos aaseen oo aad ugu baroorteen laakiin sawlos aad buu kiniisadda u rafaadiyey oo intuu guri walba gelay ayuu rag iyo dumarba ka soo jiiday oo xabsi ku riday filibos oo samaariya jooga haddaba kuwii kala fidhiidhsanaa meel walba oo ay mareenba hadalkii bay ku wacdiyeen markaasaa filibos wuxuu tegey magaalada samaariya oo wuxuu dadka ku wacdiyey masiixa oo dadkii badnaa iyagoo isku wada qalbi ah ayay dhegaysteen wuxuu filibos ku hadlay markay waxyaalahaas maqleen oo ay arkeen calaamooyinkuu sameeyey waayo kuwo badan oo jinniyo wasakh leh qabay jinniyadii oo cod weyn ku qaylinaya ayaa ka soo baxay oo kuwo badan oo curyaan ahaa iyo laangarayaashiiba waa la bogsiiyey magaaladaasna aad baa looga farxay simoon oo ahaa sixiroole waxaa jiray nin simoon la odhan jiray oo markii hore magaalada wax ku sixri jiray oo dadka reer samaariya ka yaabin jiray isagoo isagu sheegaya inuu yahay nin weyn isagay dhammaantood yar iyo weynba wada dhegaysan jireen oo odhan jireen ninkanu waa xooggii ilaah oo la odhan jiray weyne sababtii ay u dhagaysteenna waxay ahayd inuu wakhti dheer iyaga sixirkiisa kaga yaabiyey laakiin markay rumaysteen injiilka boqortooyada ilaah iyo magaca ciise masiix oo filibos ku wacdiyey ayaa iyaga rag iyo dumarba la baabtiisay simoon qudhiisuna waa rumaystay oo markii la baabtiisay dabadeed had iyo goorba wuxuu la socon jiray filibos wuuna la yaabay markuu arkay calaamooyinkii iyo yaababkii waaweynaa oo uu sameeyey butros iyo yooxana oo samaariya jooga haddaba markii rasuulladii yeruusaalem joogay maqleen in samaariya hadalkii ilaah aqbashay ayay waxay u soo direen butros iyo yooxana kuwaasoo markay yimaadeen u duceeyey iyaga inay ruuxa quduuska ah helaan maxaa yeelay midkoodna weli kuma uu soo degin laakiinse magaca rabbi ciise oo keliya ayaa lagu baabtiisay markaasay gacmahooda saareen oo waxay heleen ruuxa quduuska ah haddaba simoon markuu arkay in markii rasuulladu gacmahooda saareen waxaa la siiyey ruuxa quduuska ah ayuu lacag u taagay isagoo leh anigana isiiya xooggan in nin kastoo aan gacmahayga saaroba uu helo ruuxa quduuska ah laakiin butros baa wuxuu ku yidhi lacagtaadu ha kula baabba'do maxaa yeelay waxaad u malaysay in hadiyaddii ilaah lacag lagu helo xaalkan kuma lihid ama qayb ama badh maxaa yeelay qalbigaagu ilaah hortiisa kuma qumana sidaas aawadeed xumaantaadan ka towbadkeen rabbigana ka bari in fikirka qalbigaaga lagaa cafiyo waayo waxaan arkaa adigoo ku jira xameytida qaraarnimada kuna xidhan xaqdarrada markaasaa simoon u jawaabay oo wuxuu ku yidhi rabbiga ii barya inaan waxyaalahaas aad ku hadasheen midkoodna igu dhicin haddaba iyagu markay marag fureen oo rabbiga hadalkiisa ku hadleen waxay ku noqdeen yeruusaalem waxayna tuulooyin badan oo reer samaariya ah ku wacdiyeen injiilka filibos iyo bohonkii xabashiga ahaa laakiin rabbiga malaa'igtiisa ayaa waxay la hadashay filibos iyadoo ku leh kac oo aad xagga koonfureed oo waxaad raacdaa jidka yeruusaalem ka taga ilaa gaasa taasoo cidla ah wuuna u kacay oo aaday oo waxaana ku soo baxay nin bohon oo xabashi ah oo amar weyn ka hoos hayay kandake boqoraddii xabashida wuuna u talin jiray maalkeeda oo dhan wuxuuna yeruusaalem u yimid inuu ilaah caabudo kolkuu ka soo noqonayey ayuu ku fadhiyey gaari faraskiisa oo wuxuu akhriyeeyey kitaabka nebi isaayos ruuxuna wuxuu filibos ku yidhi ku dhowow oo gaadhigan raac oo filibos markuu ku orday wuxuu maqlay isagoo akhriyaya kitaabka nebi isaayos wuxuuna ku yidhi ma garanaysaa waxaad akhrinaysid kolkaasuu yidhi sidee baan ku garan karaa in lay toosiyo mooyaane markaasuu filibos ka baryey inuu soo fuulo oo la fadhiisto haddaba meeshuu qorniinka ka akhriyey waa tan isaga sidii walna qalayo baa loo kaxeeyey oo sidii lax ku aamusan ninka dhogorta ka xidha hortiisa isagu afkiisa ma uu furo intuu is-hoosaysiiyey baa gartiisii laga qaaday farcankiisii yaa sheegi doona maxaa yeelay noloshiisoo dhulka laga qaaday buhunku wuxuu filibos u jawaabay oo ku yidhi waxaan kaa baryayaa nebigu yuu ka hadlayaa ma isaga qudhiisa mise waa mid kale filibos baa afkiisa furay oo intuu qorniinkan ka bilaabay ayuu isaga ku wacdiyey ciise kolkay waddada marayeen waxay yimaadeen meel biyo ah bohonkuna wuxuu yidhi bal eeg waa biyo maxaa iga celinaya in lay baabtiiso oo filibos wuxuu ku yidhi haddaad qalbigaaga oo dhan ka rumaysatid waa suurtowdaa wuuna u jawaabay oo yidhi waxaan rumaysanahay in ciise masiix yahay wiilka ilaah markaasuu amray in gaadhigu joogsado labadooduna biyahay galeen filibos iyo bohonkuba oo wuu baabtiisay isaga oo markay biyihii ka soo baxeen ayuu ruuxii rabbigu dhuftay filibos bohonkuna mar dambe ma uu arkin isagii maxaa yeelay jidkiisii ayuu iska qaaday isagoo faraxsan laakiin filibos waxaa laga helay asotos oo magaalooyinkuu dhex marayey oo dhan wuxuu ku wacdiyey injiilka ilaa intuu gaadhay kaysariya